Maamulka xaafadda Kulmis ee magaalada Jowhar ayaa si rasmi ah u bilaabay olole nadaafadeed oo lagu nadiifinayo gudaha iyo hareeraha Isbitaalka Gobolka Shabeellaha Dhexe kaasi oo qayb ka ah dadaalada lagu horumarinayo adeegyada caafimaadka iyo bilicda deegaanka. Ololahani oo socda maalintii oo dhan ayaa waxaa ka qayb galay dhalinyaro iskaa wax u qabso ah qaar ka mid ah shaqaalaha isbitaalka, saraakiil ka tirsan maamulka degmada Jowhar iyo dadweyne deegaanka oo ka falceliyay baaqa uu soo saaray maamulka xaafadda. Guddoomiyaha xaafadda Kulmis ee magaalada Jowhar Cabdulaahi Maxamed Ciise ayaa sheegay in ololahan lagu doonayo in kor loogu qaado nadaafadda isbitaalka, in looga hortago cudurrada ka dhasha wasakhda iyo hawo xumida, in bulshada dareento mas'uuliyad ka saaran nadiifinta goobaha adeegyada bulshada, iyo in isbitaalka uu noqdo meel caafimaad iyo bilic leh.
Baryahan waxaa noo socday ololihii nadaafadda ee xaafadda Kulmis taas oo macnaha howlgalkaas aan ku jirnay ololahaas ulijeedkiisa annagoo raacayno hadafkii iyo amaamiirtii ayna fareen madaxda sare sare ee Hirshabeelle sida mudane madaxweyne cali cabdulaahi iyo guddoomiyaha gobolka iyo kan degmada oo hawshaani nagu baraarujiyeen in aan si wanaagsan aan u qabano waa ujeediin marka waxaa noo bilaawday baryahan ololihii nadaafadda oon ka wadnay xarunta caafimaadka ee gobolka isbitaalkii weynaay oo gobolka oo ugu jiri oo muhiimadda ama lafdhabarka gobolka ahay waxaa noo socota howlahaas waxaanna wadnaa ilaa iyo muddooyin ilaa aan ka gaarayno nadaafadda heerkii ugu dambeeyey oo ugu fiicnaay mustaqbalka mar kastana waxaan diyaar u nahay inaan sidaan iyo si ka fiican aan u qabano sidaas ayaana diyaar u nahay dhammaan dadka degan degmada jowhar iyo nawaaxigeeda waxaan ku wargelinaynaa khaasatan xaafadda kulmis inay wax ka beddelaan howlaha nadaafadooda taas oo ah midii ugu muhiimsaneed oo diinteenna xataa ayna faraysay in nadaafadda ay meelo badan ay kaga soo aroortay si laaga hortago waxyaabaha dhibaatooyinka keenayo cudurrada iyo dhibaatada keenayo wasakhda badan in layska fogeeyo taasi ayaan dadkao dhan ku baraarujinaynahay khaasatan xaafadda kulmis maamulka xaafadda kulmis wuxuu ku baaqay xaafadaha kale ee magaalada jowhar in ay qaataan tallaabo la mid ah si magaalada jowhar ay u noqoto magaalo nadiif ah caafimaad leh oo lagu faano